waxasaaka aan furay shir weyn oo lagaga arrinsanayay ku talagalka shirka brussels ee ka dhacaya belgium oo ay dowladda soomaaliya hogaamintiisa iyo qorishihiisaba leedahay shirkaas oo daba socda hirgelinta waxyaabihii lagaga heshiiyey shirkii muqdisho qorshaha amniga qaranka disembar ka dhacay iyo qorshaha horumarinta qaranka guud ahaantiisba iyo shirkii london ee may oo isagana arrimaha soomaaliya lagaga hadlayay shirka brussels oo dhici doona shan iyo labaatanka ilaa lix iyo labaatanka juun brusselsna ka dhici doona waxaa lagaga hadli doonaa barnaamijyada waaweyn ee dowladda soomaaliya ilaa hadda intii dowladdu jirtay oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya la doortay dalka hogaaminayay guulaha aan ka gaadhnay arrimaha security-ga ama amniga qorshaha amniga qaranka iyo horumarkaan ka samaynay iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si loo helo amni sugan oo soomaaliya ka hana qaada qof waliba ku naaloodo qoys waliba ku naaloodo iyo sidii ciidamada soomaaliya ay awood buuxda ugu heli lahaayeen haybadii iyo karaamadii iyo sharaftii ay lahaayeen in dib loo dhiso taasoo ku suntan ku talagalka qorshaha amniga qaranka qodobka labaad ee muhiimka waxa weeyaan siyaasadda loo dhan yahay doorashooyinka iyo in la gaadho doorasho xoro ah oo xalaal ah oo ku salaysan hal qof iyo hal cod dadka soomaaliyeedna konton sanno ku dhowaad ay markii ugu horreysay helaan si xor ah inay u doortaan qofkii matalayay xildhibaankii matalayay qorshaha doorashooyinka qaranka iyo siyaasadda loo dhan yahay oo ay tubta siyaasadda loo dhan yahay oo golaha wasiirada soomaaliya oo ansixiyey ku talagelkiisa iyo hirgelinta qorshahaas ballaadhan isaguna qayb weyn ayuu ka yahay dib u eegista dastuurka iyo horumarkan ka samaynay iyo in waxyaalaha la xidhiidha sidii loo heli lahaa doorashooyinka xor iyo xalaal oo dastuurka ku qatama nidaam federaaleyn ah oo la hufay oo heshiis lagu yahay iyo in la helo nidaam cadaaladeed oo baahsan oo tafatiran oo heshiis lagu yahay waxyaabahaasoo dhammi tubta siyaasadda loo dhan yahay bay qayb ka yihiin waa qodobka labaad ee muhiimka ah ee shirka brussels lagaga hadli doono saakana halkan aanu kaga hadalnay qodobka saddexaad waxa weeyaan dib u habeynta dhaqaalaha ama ha noqoto ganacsiga dayn cafiska iyo in la helo lacag soomaaliya ku shaqayso oo aynu inagu daabacanno oo ay qayb ka ah barnaamijka s m b-ga layidhaah iyo in dib u habeynta kaabayaasha dhaqaale ay qayb weyn ka tahay hay-adihii iyo bunuugtii iyo hay-adaha maaliyadda ee adduunka i m f world bank iyo bangiyada caalamiga ee kale ka mid yihiin xidhiirka wanaagsan ee naga dhexeeya sidii loo hortabin lahaa horena loogu sii qaadi lahaa iyo ugu dambeyn arrimaha bani aadminimada abaaraha soo noqnoqda fatahaadaha imanka aynu la halgamayno iyo sidii adkaysi loogu yeelan lahaa taasi waana waxa weeyaan qaybta afraad ee shirkaas lagaga hadli doono waxaa shirka saaka ka soo qayb galay sidaad arkayseen oonu u mahad celinaynaa midooda yurub iyo dowladda sweden oo labadoodu wada jir shirkaa u martigeliyey waxaa kaloo ka soo qayb galay safaaradaha waddamada aynu saaxiibada nahay ee reer galbeedka dhammaantood iyo deeqbixiyayaasha caalamiga ah badankooda ee waaweyn saaka shirkaasi wuxuu ku dhammaaday guul waxaanuna ka heshiinay in wakhtiga dambe ka hor shirka brussels intaan la gaadhin mar dambe laysu yimaado lasii amba qaado waxyaabaha inoo yaalo lala tegayo shan iyo labaatanka iyo lix iyo labaatanka juun brussels lala tegayo shir guul ah buu ahaa soomaaliya horumar bay gaadhay ilaa laba kun iyo toddobiyo tobanka intii la doortay madaxweyne farmaajo ilaa shirkii london iyo muqdisho waxyaabo badan baa inoo qabsoomay waxaan u jeednaa inaanu sii amba qaadno guulaha aanu gaadhnay halkiina meel dheerna sii gaadhsiino ilaahay idamkiisa